haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe cuud iyo ibraahim daandure ayaa nala socodsiinaya
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba mar kale kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo heese kaloo dabacsan iyo dhambaaladii aada noo soo dirsateen tan ugu horreysa ibraahim noo soo qaba caasha dhamaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray caalimiin qadar iyo cusmaan qadar iyo cabdiqaadir qadar iyo aadan qadar iyo axmed yaasiin qadar iyo waxa ay yidhaahdeen maryan macalin maxamuud waxaana dhammaantood ay kala joogaan bay yidhaahdeen etoobiya iyo hargeysa iyo maraykanka waxaana ay hambali u dirayaan cabdishakuur qadar iyo waxay yidhahdeen xamdi axmed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana loo bixiyay bay yidhahdeen ibraahim ducaduna waxaa gena wiilkaas allah ka dhig kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aniguna aaminayaan oo raacinaya warqadan dhinacayga ugu horreysa waxa ay ka timid aabe cabdi axmed sheekh iyo hooye saynab cali tare iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa deeqo maxamed wacays iyo carruurtooda sahre cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed axmed cabdi axmed iyo xaaskiisa maxamed cabdi axmed iyo eedo faadume axmed sheekh cabdi iyo carruurteeda iyo balqiis xasan carruurteeda iyo seegeeda rufaaci xasan carruurtiisa iyo maxamed saalax iyo nimco nuur iyo aamine nuur iyo sahre cabdi axmed waa sahra cabdi maxamed iyo sidoo kale eeda shamso axmed sheekh cabdille iyo carruurteeda iyo dhammaan qoyska reer nuur cabdi sheekh cabdille iyo dhammaan qoyska reer adeer cabdi axmed ismaaciil iyo carruurtooda iyo dhammaan qoyska maxamed cabdi tare iyo carruurtooda iyo zamsam saalax cabdi sheekh cabdille seegeeda iyo carruurteeda iyo maxamed cabdulaahi axmed carruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan ilmo nuur barkhadle nuur oo kale ah nuur cumar barkhadle armi cumar barkhadle iyo afyare cumar barkhadle iyo dhammaan ehelkaasi oo dhan baa la yidhi oo ku kala nool magaalada kismaayo washington d c iyo holland waxay dhambaala tahaniyada hawada u marinayaan abshire cabdi axmed iyo xuseen maxamed nageeye oo ku aqalgalay labadii bishan sebtembar magaalada kismaayo waxaa sidaasi si lamida tahaniyad u diraya baa layidhi arooskaasi asxaabta iyo wariyaasha magaalada kismaayo ee kaalinta ka geystay arooskaasi dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aabe xaaji cabdulla cadow iyo abti abuukar cali xurshow iyo aayo malyuun cali xurshow iyo abooto xaliimo cali maxamed cumar xaaji cabdulle iyo leyle xaaji cabdulle iyo muno xaaji cabdulle iyo idriis xaaji cabdulle iyo waxay yidhahdeen xasan xaaji cabdulle iyo ruumi xaaji cabdulle iyo nasteexo xaaji cabdulle axmed xaaji cabdulle iyo cabdicasiis xaaji cabdulle iyo caasho xaaji cabdulle dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay hambalyo iyo heestaanba ay hawad u marayaan yunis xaaji cabdulle iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen abshir yunis waxayna leeyihin allah ka dhikii soo barbaara aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa hambalyo dhalasho waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah nasteex bashiir cabdiwaged iyo xuseen saciid xirsi iyo cabdulqaadir ammaan faarax iyo kudun baa la yidhi siciid xirsi abwaanka ku magac dheer iyo nasteexo cabdi maxamed iyo idil cabdi maxamed iyo farxaan cali baashi iyo mahad cismaan xaashi iyo sulub yuusuf aadan waxa ay dhammaantood hambalyo iyo duco hawada u marinayaan bishaar maxamed daahir oo ku magac dheer gorgor iyo fartuun sheekh cabdikariin oo ay gabarh igu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafadda baa layidhi kaytu waa bishii aanu soo dhaafnay ee sideedaad sideed iyo tobankeedii ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka gabadhaana waxaa loo bixiyey baa layidhi samsam bishaar gorgor allaha ka dhiga bay leeyihiin tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda soo barbaarna way leeyihiin oo soo weynow dhinacii heesaha waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa caashoy xadro heesta la yidhaahdo waxaa wadajir ugu luqeynayaa cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan caashoy xadro waxaan ogaa iyadoo hiah hiah hiah la yidhaahde ma heesaa loo bedelay xadradii oo lasoo casriyeeyo xilligaa malaha muusiga ma jiro waa la xadrayn jira oo muusiga codka iyo xooggii laisku geeyo u ahaa hadda marka muusigiiba malaha xadradii hadda kaalin weyn ka qaadanaya oo saasa aad iyo aad
salaam marka aan ku xasuustay ayaa nafteedu xadraysa cashar aad baad uga heshaysanaysa ma
hala wada xadreeyo baa leedahay aad iyo aad weliba waxaan xusuustaa maraan barnaamijka caweyska washington ku wareysanaya abwaanka sameeyey een, heestan waa abwaan aad u daayir oo taqaano waa cabdulaahi xasan geney haye marka waa abwaan abwaan dhalay baan ugu yeerayay marka waxaad dareemaysaa in ereyadani ay qani yihiin sida uu u fariisiiyey waxaa marka isku kay qaban waaya mararka qaar ereyada muggale iyo abwaanka sameeyey Ah, da'diisa da- anigu- da'diisa markaan isku soo qaaday mise waa ya- yaan go loo eegina garashaha loo eegay bay taagan tahay marka hadda anigu markaan xadro arkay baa waxaan xasuustay iyadoo meel bacaada la fadhiyo oo baaqoyaal waaweyn maraq lagu cabaayo oo caanihii geelan oo la agyaalay dikrinayo oo markii la haraado ama la tabar dhacaba dib loogu noqonayo waa tahay waa tahay waxaa ku wada luuqeynayay labada fanaan ee codka macaan cawaale aadan iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan welina waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee laanta afka soomaaliga v o a warqad qurux badan ayaan markana gacanta kusoo dhiftay waxaa ugu horeysa ditoresa caasho cali islaweyn iyo gabadheeda evelin axmed iyo axmed maxamed cali islaweyn iyo xaaskiisa maryan bella iyo caruurtooda saadiq cali fare iyo xaaskiisa abshiro mahad maxamuud iyo caruurtooda maxamed cali dhegaweyn maxamuud cali dhegaweyn iyo salaado cali dhegaweyn iyo xaliimo cali dhegaweyn iyo axmed cali dhegaweyn iyo sidoo kale xasan maadey waaw waa xasan yare dandurey malaha kuley waa taqaanaa waa ciyaaryahankii kooxdii fiaad oo hadda kanada kula degan caashoy eh, Waa la soo kala xasan yare fogaaday.
xasan kaabagalaasna waa la yidhaahdaa ayo kaabgalaas weydeen ahaan jiray marka uu garoonka soo galo ayaa waxaa la dhihi jiray lugaha maabir uga jira naga leexiy una dardarina maxaa saa loo yiri
adiga iyo buloonigu idin qaadana marka marka difaaciisa laga- lama soo jeeri jirin marnaba lama haweysan karin laakiin waxaa la- waxaa weliba la sheegayay ibrahim malahadaa garoonada ku daawan jiray inuu ahaa nin aad- aad u Aad u dhuuban balyaro.
oo qofkaan aqoonin aada ugu soo cararaya libaax niman ogeen baa lacag ka rintay soomaalida dhihi jirto waa tahay waa la kala fogaaday aa ku qatalmin waa tahay waa tahay waxaa kaloo asxaabta warqadan ku jirta ka mid ah waa asxaab kaloo fara badan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka iyo canada waxaana tahaniyeed iyo bogaadinba u dirayaan boqoradda ah yaasmiin cali farey iyo boqorka guriga baa la yiri sulaymaan cali dhagaweyn waxay leeyihiin oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducadu waa ugaas daanduray iyo caas sacuud haddii aad ugaas lagu yidhi anigun ugaasama layska ka yidhahda saasaaba fududa
marka mar haddii ugaas daanduro la yidhi ducada inaan duceeyo waaye ma soo leexin kartid
waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagu barwaaqooba oo aad kala kulantaan ubad qayb qaba iyo weliba nolol raaxo badan aaminaynu raacnay faan haddaan dib ugu noqdo een, waxaa igu taagnaa oo niloobay xasan kaabgalaasna waa tiri marka maxaa kaabgalaas loogu bixiyay ma isku fasal waad haydeen war maa wadayna
war le maawadeena waa ta halkaas waa gudbaynaa bal warqad xigta dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray aabe sheekh rashiid macalin ibraahim iyo aabe sheekh sulaymaan macalin ibraahim iyo hooyo faadumo cali maxamed iyo sureeqo sheekh sulaymaan iyo cabdicasiis sheekh sulaymaan iyo cabdiwaaxid sheekh rashiid iyo waxay yidhaahdeen cabdishakuur macalin iyo axmed macalin iyo isaaq cabdinuur iyo aadan habreste iyo aadan janta iyo xuseen shuluq sadiiq gasow iyo jeele isgow kamaal geestiir iyo yomow cali waxay yidhahdeen ugu dambaysta saciid axmed dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin taaniyad farxad leh inay gaarsiiyaan cabdiwahaab macalin axmed iyo waxay yidhaahdeen xamdi cabdulqaadir sheekh maxamed oo ku aqalgalay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda ee eleven waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaye arooskiina aamiin ayaan idin leenahay bashbash iyo barwaaqo iyo ubad qayrqaba ayaan idinkugu ducaynaynaa aniguna aaminayanu raacinaya dhambaalkana waxaa la yidhi caashucuud iyo ismaaciil waan idin salaanay malaha adiga iyo ismaaciil dhegeystayaasha waxaad moodaa mararka qaar inaad maskaxda ka qabsateen haye barnaamijkan ka wada tirsannahe maalintii lasoo yidhaahdo ee daandura iyo caashana ismaaciil baa fadhiya maalintii ismaaciil iyo caasha la yidhaahdana ibraahim baa fadhiya arka Marka- saaxiibkay anaa u qaadayo marka hadda kadib waa isku kiin qabanaynaa labadiina dhambaalkan asxaabta diraysana waxaa ugu horeysa hooyo fartuun cabdi maneeno iyo aabe cabdi faarax bakool iyo hooyo sangaabo cabdi maneeno iyo habo deerow iyo sidoo kale habo mahado cabdi maneeno iyo muno xaaji yuusuf abti xuseen cabdi maneeno iyo abti cali cabdi maneeno iyo abti jamaal cabdi maneeno iyo sacdiyo shariif axmed iyo ubax buulow iyo ubax waraabe cadde iyo sidoo kale mawliid cabdulaahi aadan iyo hani cabdulaahi aadan iyo bashiir salaad dheere dhammaan reer cabdi faarax iyo reer cabdi maneeno oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo aroos u dirayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen shukri cabaas maxamed iyo fahmo cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waxaa la yidhi waa caasho cadde heestana waxaa la yidhi waa dhinaca kale dandure iyo farjar waata waxaan ugu duceynaya arooskaas in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaa leenahay caashi farta iyo faraatiga waa nagu badatay marka dambena waxaan sugaynaa ookiyaalaha iyo indhaha
waa labalaba adduunka oo dhan labalaba laysu raabaa la yidhi dhegeystayaashana caasha waxaan usoo qabanaynaa ilo laba lis caashiqa waxaa wada jir ugu luqeynaya axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
dararwayigu ladhan yahay habeenigu lamaana
intaasina waxaa ku dhan heystii ilo laba liscaashaqa codadkii axmed cali cigaal iyo shakaroon axmed yuusuf sagal
warqadda xigtaa waxa ay ka timid hooyo cibaado siciid xasan iyo aabe maxamed maxamuud xaashi iyo hooyo aamino aadan gamaadiid iyo aabe cabdiqani ibraahim cali iyo axmed boosa kabe iyo maxamed boosa kabe iyo faarax maxamuud xaashi iyo jaamac maxamuud xaashi iyo cabdi maxamuud xaashi iyo khadra cabdi xasan xuseen cabdulaahi cabdi sahal iyo maxamed xasan iyo ayaan maxamed muuse iyo cabdiqani boosa kabe dhammaan dadkana waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan bashiir maxamed maxamuud xaashi iyo marwadiisa nimco cabdiqani ibraahim cali arooskoodu ka dhacay xarunta gobolka ciim baa layidhi gaar ahaan cumbaal baa layidhi taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishii aanu hadda soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii ubad khayr qaba kale helo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeya aamiin waxaa noo baaqaya faysal cusmaan daahir iyo siyaad cokiye gadiid iyo waxay yidhahdeen xaaji samawade xildiid iyo abiib maxamed baashe iyo canshuur aadan cabdulaahi iyo cabdi maxamed sheekh iyo alfanaan cabdi qarjamle iyo waxay yidhahdeen istaahil cabdi cabdulaahi iyo fawziya dayib maxamed iyo ifraax rashiid iyo ciiltire ibraahim cawaale iyo waxay yidhahdeen maxamed shariif maxamed iyo xamse axmed imaan cubeyd iyo dhammaanba waxay yidhahdeen xubnaha jaaliyadda soomaalida etoobiya ee jabuuti waxayna hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan abwaane cabdi maxamuud ibraahim iyo marwe hiba cabdi cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen etoobiya gaar ahaana degmada jilicsanay wiilkaasina waxaa loo bixiyey faysal cabdi waxayna leeyihiin allah ka dhig kii soo barbaara aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horreysa hooyo aamino maadey maxamed iyo aabe maxamed nagaye maxamed kafiye maxamed nageye iyo madey maxamed nageye iyo muxudiin maxamed nageye iyo cali bile maxamed nageye iyo sidoo kale habaryar ceeblo madey maxamed iyo abtikuusow madey ibraahim iyo abaayo farxiyo xasan xariiriye baa la yidhi qaali xasan xariiriye bile xasan xariiriye iyo habaryar xareedo ibraahim iyo caruurteeda dhammaan ehelada iyo asxaabta reer maxamed nageeye iyo reer madey maxamed oo jooga baa layidhi magaalada kismaayo waxay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan xuseen maxamed nageeye iyo abshire cabdi axmed arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo labadii bishan sebtembar oo ku beegneed maalintii arbacadana soo dhaafnay guurkiina guur khayr labay leeyihiin gurigiinana guri nagey oo lagu soo hirto ubad khayr qabana kale hela aamiin waxaa sidoo kale tahani taa lamida diraya eedo batuulo sharuur tinle iyo eedo faadumo maxamuud tinle iyo eedo faadumo malabow tinle iyo sidoo kale eedo xaliimo maxamuud tinle iyo sidoo kale ugu dambeyntii adeer cabdiraxmaan maxamuud tinle waxay dhammaantood u rajeynayaan arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo bashbash iyo barwaaqo dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaanay dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha caashicuud iyo ibraahim daanduray waanu idinka qaadnay waxaana naha bay yidhaahdeen cabdisalaam maxamuud iyo macalin ibraahim firdowsa cabdi iyo nasra hodan mawliid saciid iyo dhammaanba ururka indhoolayaasha soomaaliyeed ee bahwadaag waxaana halkan aan ka salaamayna bay yidhahdeen jecellahana inaan hambali iyo heestaanba ka gaarsiino deeq cabdi axmed iyo xamdi maxamuud aadan oo meherkooda uu ka dhacay kenya heesta xigtintaada soo qaban ibraahim oo balaan soo qabto warqadan gaabanna waxaa ugu horreysa hooye racwi colaad xuseen iyo baarliin mursal aadan iyo aamine aadan yuusuf sahre mursal aadan aamine mursal aadan caasha xaaji axmed iyo abuukar xasan garabey iyo xaaskiisa siraad xasan cali shabashabo iyo carruurtooda dhammaan reer mursal aadan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed mursal aadan oo deeqow ku magac dheer iyo xaaskiisa ruweydo aadan cabdi oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxaanan ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inay noqdaan kuwii isku waara isku raaya ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan casho wuxuu naga soo gaaray hooyo khadiijo duurow cabdulle iyo hooyo muxubo duurow cabdulle iyo hooyo luul cumar cabdulle nasre sheekh bashiir iyo muxubo sheekh bashiir wehliye iyo cabdulqaadir cumar xasan bare maxamed xasan iyo shamse cabdiraxmaan iyo anfac cabdixaliim iyo weliba aabe maxamed xasan yare dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka iyo yurub waxaana ay jecel yihiin taaniid inay gaarsiiyaan cabdiraxmaan cumar xasan iyo canab maxamed faarax oo dhowaan aqalgalay waxaana ay leeyihiin aqalgalkeena kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa waxaad jeceshahay lama helo nafteyda ay wax ku jecel diidayna way leedahay nafti hadduu alla ku siiyana waa la helaa
waa sidaas waxaad jeceshahay lama helo naftayda waa markaa naftii markaasi lala hadlayay ibraahim malaha aan umalaynaya inay ku koobnayd laakiin waa sidaad sheegtay haddii ilaahay ku siiyana waa la helaa waxaa ku luqaynaya fanaankii maxamed axmed kuluc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceladeedee wax ku jeceladeedee ma og tahay jannadawdu nimankii reebu soo marin sahalama dhexdoode ma og tahay jannadawdu nimankii reebu soo marin sahalama dhexdoode haddaad jamato geeladaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantu haddaad jamato geeladaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantu hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala inta sooma jeedaa qalbigaa jejera Thank you.
haddaad jamato cadowga iyo ruux ku jir necab harka kuma jeedo Hay, ha ku daalin jeedaal yaa ha ku daalin jeedaal indha sooma jiidaan qalbi kaa janjeera hadal horaa loo dhameeyey ibraahim aadna waxaa tiri maanta een, warle maan wadeena halkaasay ku dhan tahay warka saasay ku dhamaatay saasay ku dhamaatay dhambaaladii ugu dambeeyey ayaan markan guda gelaynaa midda ugu horeysa haddaan soo qabto kuwa dhinacayga yaalla waxaa ugu horeeya dhambaalkan aan soo qabanayo aabo sheekh xuseen maxamed ibraahim iyo hooyo salaado cusmaan dheer iyo maxamed cabdi caraale iyo doctor cabdi kariin yalaxow iyo faadimo nuur axmed iyo sheekh nuur sheekh xuseen maxamed iyo ruqiyo sheekh xuseen maxamed iyo maxamed cabdirasaaq cabdulle wuxuu ku magac dheer yahay awgadiid iyo axmed mire cali iyo sidoo kale khaalid cabdi yuusuf wuxuu ku magac dheer yahay qays iyo cabdirasaaq maxamed xaaji nuur wuxuu ku magac dheer yahay muhaajin waa tahay iyo sidoo kale mukhtaar sheekh kashka iyo muxudiin sheekh ibraahim iyo nabadoon cabdirasaaq ciise iyo kowsar cabdirasaaq cabdulle asxaabtu ay fara badan yihiin maxamed cabdi mudde ayaa ku jira iyo maxamed mustaf xaaji aadan iyo sidoo kale mawliid maxamed cabdi jiijiile iyo sahro cabdi yuusuf waa hagaag dhammaantoodna waxay tahaniid aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda bay yidhahdeen farta iyo faraatiga waa tahay dahabka iyo dhaymanka waa tahay ma hadda cabdi caraale iyo jawaahir ibraahim cusmaan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi xaafadda buulxubey taariikhdu markay ahayd baa la yidhi afar iyo tobankii bishaanu hadda soo dhaafnay sideedaad ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabba idin kala siiyo aamiin aamin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe salaad aadan rooble xood iyo waxay idhahdeen hooyo faadumo cabdi kurxan iyo adeer maxamed aadan rooble xood iyo adeer axmed aadan rooble xood iyo adeer cumar aadan rooble xood iyo adeer cabdi aadan rooble xood iyo wariyaasha kale ah xasan kaafi xalne iyo cabdifataax xasan faarax iyo axmed cumar iyo cabdiqaadir guure iyo xuseen xasan dhaqane iyo waxay yidhahdeen maxamuud ow aadan iyo cabdijamaal macalin iyo weriye maxamed deeq cabdi maxamed dhammaan dadkaasna waxay tahniid gaarsiinayaan sucdi salaad aadan rooble iyo waxay yidhaahdeen bishaar nuur oo ku aqalgalay guriceel galguduud waxayna leeyihiin arooskeena aamiin kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa la yidhi annaga oo kale ah cali amiin khadar iyo sidoo kale cusmaan khadar iyo cabdulqaadir khadar iyo aadan khadar iyo axmed yaasiin khadar iyo cabdullaahi khadar iyo xasan khadar maryan macalin maxamuud iyo hooyo magaalo waxay kala joogaan ethoobiya hargeysa iyo maraykanka waxaanay hambalyo u dirayaan cabdishakuur khadar iyo cabdi waa cabdishakuur khadar iyo xamdi axmed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi ibraahim ducaduna waa xaggiina
ibraahim waasimagey waxaan leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhambaalkana caasho gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo waxa ay yidhaahdeen xaaji samawade xildiid iyo axmed saciid iyo ubax aadan balayse iyo zaynab cabdi aar iyo injineer culumo awdiin iyo axmed ishaar cabdulleh iyo ceeltire ibraahim cawaale iyo yuusuf maxamed cumar waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan abwaan cabdi maxamuud ibraahim iyo marwahibo cabdi cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen etoobiya gaar ahaana deegaanka jilicsani wiilkaasna waxaa loo bixiyey faysal cabdi oo ay leeyihiin allaha ka dhigo kii anfaca dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya barnaamijkana soo xiri doona heesta ka hor waxaa lagu soo bilaabay dhammaan waa salaamantiin v o a marka xiga baa la yidhi waxaa tahniid dad diraya hooyo safiyo macalin aadan iyo aabe xasan xuseen iyo eedo xaawo xuseen iyo eedo muslimo xuseen eedo khadiijo maxamed aadan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan iyo cali cabdiraxmaan iyo hooyo daahiro kuulow iyo hooyo owliyo kuulow iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa la yidhi waxay kala joogaan britain maraykanka kenya iyo soomaaliya dhammaantoodna waxay tahaniid aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi saciido isxaaq xuseen iyo saygeeda ciise cali maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada mombasa ee dalka kenya waxa ay leeyihiin ducada waa xaggiina arooskaasi ka dhacay magaalada mombasa waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr le waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambeysa ee aan kusoo gabagabayna barnaamijkeenna waa xidig waxaa ku luuqeynaysa fanaanada xibo maxamed intaan mar kale ku kulmayno barnaamijkan iyo mid lamid ah waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
sama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa erya sama ku nool baan xidigyahow adowa erya sama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaa fera kul ragan iyo ceel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeya dhulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayda kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa
waa hagaag codkaasi macaane fanaanada hiba maxamed hudoon hiba nuura waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha casho ibraahim iyo iyo ibraahim daandure ayaa inala socodsiinaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad barnaamijkaasi kala socoteen